wasiirka horumarinta beeraha somalilan cabdiqaadir iimaan warsame ayaa ku booriyay ganacsatada iyo cid kastoo waxhaysata in ay ka qayb qaataan waxsoo saarka beeraha si bulshada somalilan ay u gaarto isku filnaasho cabdiqaadir iimaan warsame ayaa sheegay in dhowaan la qaban doono madal layskugu keenayo ganacsatada iyo beeraleyda si looga wada hadlo sidii loo kordhin lahaa waxsoo saarka beeraha islamarkaana ka wasaarad ahaan ay ka go-an tahay horumarinta waxsoo saarka beeraha ganacsatada oo ay ugu horeeyaan bangiyadu xuseen baa halkaas soo fadhiya waa inay investment ku sameeyaan beerihii waa inaynu wax soo saar soo saarnaa waa inaynu u jeedsanaa dhulka waa inaynu foorarsannaa waa inaynu samaynaa maxaydee beera ganacseed oo beerahan yaryaree ku filan qoyska aynu ka gudubnaa aynu u gudubnaa inaynu commercial farming wax la yidhaahdo aynu samayno wasaarad ahaan diyaar baanu idiin nahay ganacsiga waxaan doonayaa waxaan samayn doonnaa forum ayaannu dhowayn samayn doonnaa bishan maarch ee soo socota bangiyadana waan ka codsanayaa inay ka soo qayb galaan iyo shirkadaha waaweyn forum baynu abuuraynaa oo ah xaggii beeraha oo ah iskaashatooyinka inaynu dib u abuurno iskaashatooyin samayno gacmo wadajir bay wax ku qabsadaan gacmo wadajir bay wax ku qabtaan waa inaynu waxaa laydhi biyaha sacabadaadaad biyo kaga dheragtaa waa inaynu beerihii u jeesannaa haddaynu doonayno inaynu serfaifno inaynu noolaanno inaynu jirno markaa ganacsiga waxaan ku boorinayaa mar kastana waan idhaahdaa aynu beeraha gamca isqabsanno aynu sidaynu wax u soo saaran lahayn aynu u soo saaranno dalkeennu waa dal dihin waa dal barwaah waa dal biyuun u baahan biyihiina kii roobkana waynu qabsanaynaa kii dhulkana waynu la soo baxaynaa xukuumadda uu hogaaminayo muuse biixi cabdina waxay ku tala gashay qorshaheeduna yahay inay soo saarto biyo badan biyihii roobkee badda ku dhammaanayeyna ay maxayda inoo qabato waa la wadaa balliyo badan baa la siiyey ceelal badan baa la qoday ceelal iyo biyo iyo balliyo markaynu hellana waxa ku xigaya beerihii aynuu diyaargarowno inaad wasaaradda noogu yimaadaan dhowaan waxaanu furi doonnaa maxayda joorroom ay wasaaradda dhexdeeda aanu ka furi doonno oo aan ugu tala galayno wixii tusaalaha ku dhaca beeraha inaanu idinka caawinno